hoyo hawaayin hawaala loobin hoyo hawaayin labada waalid hoyo hawaayin wardheere ahaabee hoya hawaayin waxsiiska hooyo hoya hawaayin walaala dhowra hoyo hawaayin hawaala loobin mageli baaro horay manaaskiibaa gobno hobaay gobnoobood geedalka waahayday maabahabaa socdaalay socdaaloo sodoon maqnaaday
sheeko sheeko aroorey maanta sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay hadda ka hor ayaa waxaa dhacay meel miyi ah oo baadiye ah ayaa waxaa ku noolaay afar qofood oo is dhashay afartii qofood oo is dhashay marka waxaa dhacday maxay ahayd waxay degnaayeen meel oo baadiye ah marka maxay ahayd waxay lahaayeen beer hooyada iyo aabihii iyo wiilkii iyo gabadhii waxay aadeen beerihii beerihii markay aadeen waxaa dhacday in oo maxay ahayd hooyadii gabadhii waxay ku dhahday maxay ahayd adiga iyo wiilka baxa xaafadda aada ee maxay ahayd guriga taga badal karsada subaxi waaga markuu baryo wiilka maxay ahayd xoolihii ha raaco adigana maxay ahayd soo laabo oo maxay ahayd beerta iigu imaao caanaha soolul ee meesha iigu imaabay ku dhahday marka maxay ahayd gabadhii markii saas sheekada loogu sheegaya waxaa dhegeysanaysay dad qalataa dhegeysanaysay dad qalatadii waxay samaysay way soo raacday gabadhii soo raacday gurigay la imaatay guriga meel kamid a u gashay kadib maxay ahayd gabadhii iyo wiilkii guriga markay imaadeen dabay gabadhi shida dabkiiyaa waxay samaysay biyey aaga shubtay intay ciddaha dariska wax ka doonatay gabadhii marka laba mar camal markay dabkii shido oo dabkii sida laaga damiyey way baxday eedadeeda u tagtay waxay tiri eeda cawada cashadii waa karsan wayne ee maxay ahayd waa iska dhaafnay marka waxay tiri guriga taga anaa badalaa cuntin idin keenaayo meesha iu suga eedadii ay imaatay badara u keentay badarkay cuneen albaabka soo xirxirtay dhahday way ka tagtay dad qalatadii oo warka dhageysanaysay markay jiifeen waxyar kadib xoogaa saacada ka bacdi markay jiifeen gabadha soo kacsay tiri soo kac soo kac caanihii weli ma dhulin miya mayo ilaa hadda ma jiiftaa haa waa jiifaa haye soo bax soo bax beerta caanaha lagu lulaa soo baxna wad eeda hadda leem seexanee may may may waqti waa nagu dhamaaday soo bax beerta lagulu lacaanahee waa issoo raaceen gabadhii iyo maxay ahayd dad qaalatada issoo raacay markay muddo soo lugeynayeen waxaa dhacday waxay dhahday waxay dhahday eeda beerta intayba ku taalaa intaa naga bixisee maya caadi waayo koraan kasoo galaynaa beerta macnaha dhinacan waa ka cabsanaynaa intaan ka baxaynaa hay waaye waaga markuu bariisay u socdeen oo iftiinka oo soo iftiimay gabadha waxay aragtay naagta inay dad khalato tahay kadib waxay dhahday marka way yaabtay markay aragtay way argagaxday aaday u cabsatay markaasaa waxay dhahday horteeda soco gadaalna soo fiirin saddex maalin iyo saddex habeenay is lugeynayeen dad khalatadii gabadhii kadibaa waxay ku dhahday markay meesha geysiyaa ilmihii kusoo kala ordeen waxay dhaheen alla hooyo waxay noo keentay way ku farxeen waa la qaaday meelaa la fariisiyey gabadhii gabadhiisee meesha u fadhisay waxaa loo keenay maxay ahayd faraha dadka iyo madax la kariyaa loo keena oo dad ah markaasee la yaabtay meelay saas oogu shubtay kadib marka maxay ahayd ayagii way seexdeen markay seexdeen gabadhii marka way soo carartay markay soo carartay soo carari soo cararaysaa marka dambe waxay tiri hadday kaa daba imaadaan halis waaye geedkaa iska fuul geeday fuushay geedkii markay fuushayaa maxay ahayd intay gabsaarka u saarna iska furti ee isku xirxirtay istiraa dhicin ee ahaantiina meel surati ee maxay ahayd waxyar ka bacdi waxay aragtay birmad iyo dadkiioo soo dabacararaya oo raadinaya ayadii oo dhahaya maxay ahayd warwey fakatee aabiya warwey fakatee aabiya kadibna maxay ahayd waxay sameeyeen marka meelahay kale raadiyeen kadibna way iska laabteen martay ka imaadeen ku laabteen gabadha marka waaga markuu baryay waxay maqashay geed geelka bahalka koorta oo u jirta oo meel macnaha saas galow galow galow ka dhehaysa maqashay kadib marka geelkii aaday cid oo reebaadiyo meesha degana u tagtay ciddii reebaadiyaha a qabteen gabadhii waa la raadiyey kabacdi cidahoodaa lagu raadiyey kadib maxay ahayd sidii aa loogu geeyey sheekadiina halkaasay kusoo gabagabooday sidii bilaney bil dhalatay sidii biyo loo haraaday sidii burcad loo basaasay sidii guuguu la yeedhay sidii godliyo miyaradii sidii gun wiil ku curatay miyaan kugu goohay gacalo miyaan kugu goohay gacalo hobeeya hobeeye hobeeya hobeeyadu hadalba maaha caruurta lagu habaaye oo caruurta lagu sabaaye sabaa lagu seexiyaaye hobeeye hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya dhammana wiilkaygiyowa sadkuu rabbi keenayowa oo kiiyan sugahayayowa hobeeya hobeey hobeeya adoo geeldhalay la jooga hoyo adoo laba goy iyo shaadhle adoo gaaladii gumaaday hoyo adoo qori garaba ka haysta